suuradda al-anfaal بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
waxay wax kaa su'aali xukunka qaniimooyinka dagaalka dheh go'aanka ku saabsan qaniimooyinka waxaa leh allaah iyo rasuulka ee alle ka cabsada oo dhowra xilkuu idin saaray oo hagaajiya xalleeya waxa idiin dhexeeya oo khilaaf ah adeecana allaah iyo rasuulkiisa haddaad tihiin mu'miniin